xaakinnada cutubka toddobaad markaasay yerubacal oo gidcoon iyo dadkii isaga la jiray oo dhan aroor hore kaceen oo waxay degeen ishii xorod dhinaceeda oo xeradii reer midyaanna waxa iyaga ka xigtay xagga waqooyi oo u dhow buurta more oo dooxadii ku tiil markaasaa rabbigu wuxuu gidcoon ku yidhi dadka kula socdaa way igu badan yihiin inaan reer midyaan gacanta u soo geliyo waayo waaba intaasoo ay reer binu israa'iil faanaan oo ays yidhaahdaan gacantayadaa i badbaadisay haddaba tag oo dadka dhegahooda ku naadi oo waxaad ku tidhaahdaa ku alla kii baqayaa oo garinaya ha iska noqdo oo ha tago buur gilcaad markaasaa dadkii waxaa dib uga noqday laba iyo labaatan kun oo nin oo waxaa soo hadhay toban kun markaasaa rabbigu wuxuu gudcoon ku yidhi dadku weli aad buu u badan yahay bal waxaad geysaa biyaha oo halkaasaan iyaga kuugu tijaabinaya oo waxay noqon doontaa kii aan kugu idhaahdo kani ha ku raaco kaasaa ku raaci doona oo ku alla kii aan kugu idhaahdo kanu ku raaci maayo kaasu waa inaanu ku raacin sidaa daraaddeed dadkii wuxuu keenay biyihii markaasaa rabbigu gidcoon ku yidhi ku alla kii biyaha carabkiisa ku leefleefa sida ey oo kale kaas goonni ahaantiisa u soc sidaas oo kalena ku alla kii u jilba joogsadaa inuu biyaha cabbo isna goonni ahaantiisa u soc oo kuwii leefleefay oo calaacalahooda afka saaray tiradoodu waxay noqotay saddex boqol oo nin laakiinse dadka intiisa kale way wada jilba joogsadeen inay biyihii cabbaan markaasaa rabbigu wuxuu gudcoon ku yidhi saddexda boqol oo nin oo calaacalahooda biyo ka leefleefay ayaan idinku badbaadinaya oo reer midyaanna gacantaadaan soo gelinaya laakiinse dadka intiisa kale oo dhammu hay iska tageen oo nin waliba ha ku noqdo meeshiisii sidaas daraaddeed dadkii waxay gacmahoodii ku qaateen sahay iyo boonankoodii oo kulli dadkii reer binu israa'iil wuu iska diray oo nin waliba wuxuu tegey teendhadiisii laakiin wuxuu la hadhay saddexdii boqol oo nin oo xeradii reer midyaanna waxay ku tiil dooxadii isagaa ka hoosiisay oo isla habeenkaas rabbigu wuxuu gidcoon ku yidhi kac oo xerada ku dhaadhac waayo iyada gacantaadan kuu geliyey laakiinse haddaad ka baqaysid inaad ku dhaadhacdo waxaad xerada kula dhaadhacdaa addoonkaaga furaah oo waxaad maqli doontaa waxay isku leeyihiin oo markaasay gacmahaagu u xoogaysan doonaan inaad xerada ku dhaadhacdo markaasuu hoos u dhaadhacay isagoo kaxaystay addoonkiisii furaah ilaa meeshii ku wareegsanayd xerada oo raggii hubka lahaa degganaa oo reer midyaan iyo reer camaaleed iyo reer berigii oo dhammu waxay ku jireen dooxadii iyagoo u fara badan sida ayax oo kale oo geelooduna tiro ma lahayn oo waxay la faro la ekaayeen camuudda badda xeebteeda taal oo markuu gidcoon yimid waxaa jiray nin saaxiibkiis riyo u sheegay oo wuxuu ku yidhi warriyaan ku riyooday oo waxaan arkay kibis shaciir laga sameeyey oo ku soo geringirtay xerada reer midyaan oo waxay soo gaadhay teennada oo intay ku dhacday ayay dumisay oo markaasay gembiday oo teennadii way dhacday markaasaa saaxiibkiis u jawaabay oo wuxuu yidhi taas wax kale ma aha seeftii gidcoon inayoo aash mooyaane kaasoo ah nin reer israa'iila ilaah baa kaas gacantiisa geliyey reer midyaan iyo ciidanka oo dhanba oo markii gidcoon maqlay sheegistii riyada iyo macnaynteediiba ayuu rabbiga caabuday oo kolkaasuu xeradii reer binu israa'iil ku noqday oo wuxuu ku yidhi kaca waayo rabbigu gacantuu idiin soo geliyey ciidanka reer midyaan markaasuu saddexdii boqol oo nin u kala qaybiyey saddex guuto oo kulligoodba gacmuhu u geliyey buunan iyo jalxado madhan oo ay qoryo ololayaa ku dhex jiraan oo wuxuu ku yidhi iyagii ii fiirsada oo yeela sidaan yeelo oo kale oo baleega markii aan gaadho meesha xerada ku wareegsan waa inaad yeeshaan sidaan yeelo oo kale markaan buunka afuufo aniga iyo inta ila jirta oo dhammu idinkuna buunanka dhinac walba kaga afuufa xerada oo waxaad tidhaahdaan rabbiga aawadiis iyo gidcoon aawadiis haddaba gidcoon iyo boqolkii nin oo la jiray waxay yimaadeen meeshii xerada ku wareegsanayd dhankii ugu fogaa oo markaasna waxay ahayd habeen badhkii goorta waardiyaha cusub la saaro oo waxay afuufeen buunankii jalxadihii gacmahooda ku jirayna way burburiyeen markaasay saddexdii guutaba buulankii afuufeen oo jalxadihiina way burburiyeen oo qoryihii oloyayeyna waxay ku wada qabsadeen gacanta bidix buulankiina gacanta midig inay afuufaan oo waxay ku wada qayliyeen seeftii rabbiga iyo gidcoon oo iyana nin waliba wuxuu istaagay meeshiisii iyagoo xerada ku wareegsan markaasaa ciidankii oo dhammu wada yaacay wayna qayliyeen oo carareen oo iyana waxay afuufeen saddexdii boqol oo bun markaasaa rabbigu wuxuu nin walba ku kiciyey saaxiibbadiis iyo ciidankii oo dhan oo ciidankiina wuxuu sii cararayey ilaa bayt shita oo ah xagga sareeraad iyo tan iyo xuduudkii aabeel mehoolaah oo u dhow tabaad oo raggii reer binu israa'iil waxay isaga soo urureen reer naftaali iyo reer aasheer iyo reer manase oo dhan oo waxay eryoodeen reer midyaan markaasaa gidcoon wargeeyayaal u diray dalkii buuraha lahaa oo reer efrayim oo dhan oo wuxuu ku yidhi dhaadhaca oo ka hortaga reer midyaan oo waxaad ka hor qabsataan biyaha ku jira tan iyo bayt baaraah iyo xataa webi urdun markaasay raggii reer efrayim oo dhammu soo urureen oo waxay qabsadeen biyihii ku jiray tan iyo bayt baaraah iyo xataa webi urdun oo waxay gacanta ku dhigeen labadii amiir oo reer midyaan oo ahaa cooreeb iyo se'eeb oo markaasay cooreeb ku dileen dhagixii cooreeb oo se'eebna waxay ku dileen macsaradii se'eeb wayna sii eryoodeen reer midyaan markaasay madaxdii cooreeb iyo se'eeb gidcoon ugu keeneen webi urdun shishadiisa